halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa khamiis sagaaliyo tobanka bisha februari labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana si wada jira waxaa idiinku daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan ciro oo ku baaqay in la kala diro xukuumadda iyo baarlamaanka somalilan haddii doorashada somalilan ay wakhtigeedii ku dhici weydo haddii aan doorashadu wakhtigeedii dhac lagu qabanin qarankuna wax heshiis ka horreeya aanu jirin marka waxay noqonaysaa in la kala madaxweynuhu weli tala qaran laysuguma iman isagaa laga sugaya wakhtigii doorashada marka haddii aan talani jirin wakhtigeediina la qabanaynin waa in dhexdhexaadoo doorasho markaa qabata la sameeyo
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaaladan washington oo maanta lagu soo gabagabaynayo shir caalamiya oo aqalka cad ka socday oo lagaga hadlayay xaagjirnimada iyo ka hortaggeeda waxaad sidoo kale maqli doontaan shirkadaha isgaarsiinta jabuuti iyo etoobiya oo ku heshiiyey inay isku xidhaan isgaarsiinta labada dal doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa maanta soo gabagabayn doona shir saddex maalmood ka socday aqalka cad oo diiradda lagu saarayey ka hortagga xagjirnimada oo khamiistan maanta uu khudbad ka jeedin doono ka hor intaanay ka qaybgalayaasha shirkaasi oo kasoo kala jeeda lixdan dal aanay tegin xarunta state departmentiga amaba wasaaradda arrimaha dibadda maamulka madaxweyne obama waxay aada uga taxadirayeen intii uu socday shirkani inaan si toosa tooshka loogu shidin xagjirnimada islaamka balse si guud loo wada falanqeeyo xagjiriinta oo dhan waxaanu sidoo kale xusay in muslimiinta laftoodu ay ka fogaadaan fikradaha sidaasiya
madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in maleeshiyaadka uu ruushku taageero ay la wareegeen magaalo muhiima oo ku taalla bariga dalkaasi ay tahay xadgudub loo geystay xabajoojintii ay garwadeenka ka ahaayeen beesha caalamka waxaana uu xusay in mas-uuliyad cad laga qaato haddii xadgudub kale uu dhaco madaxweyne petro boroshenko ayaa hadalkan ka sheegay khamiistan maanta kadib markii ay telefoon ku wada hadleen isaga iyo hogaamiyaha ruushka germany waa isaga iyo hogaamiyayaasha ruushka germany iyo faransiiska sida lagu xusay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha kiyif ayaa arbacadii ku amartay in ciidamada dowladda ay ka soo baxaan magaalada la yidhaahdo debelsiif oo muhiim u ah isku xirka tareenada isaga kala goosha lonisk iyo doniski madaxweynaha ukrain ayaa u sheegay hogaamiyaasha uu la hadlay in aanan laga dhigin in dhacdadii ka dhacday debelsiif ay qeyb ka tahay heshiiskii miisk ee la isku raacay toddobaadkii hore islamarkaana hirgashay axaddii dhowey xukuumadda dalka greega ayaa si rasmiya u weydiisatay dalalka reer yurub ee amaahda siiya in barnaamijkii lagu kabayey dhaqaalaha dalkaasi la kordhiyo muddo lix bilooda madaxa guddiga wasiirada maaliyadda ee dalalka yurub ayaa boggiisa twitter-ka waxa uu soo dhigay fariin gaaban oo uu ku sheegay inuu si rasmiya codsi uga helay xukuumadda dalka greega hase ahaatee muu bixin wax faahfaahin oo dheeraada oo arrintaasi la xidhiidha saraakiil ka tirsan midowda yurub oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay in jimcaha berito laga yaabo inay kulmaan wasiirada maaliyadda ee dalalka yurub si codsigaasi greega looga wada xaajoodo arbacadii ayuu wasiirka maaliyadda ee dalka greegu waxa uu sheegay inuu ku rajo wen yahay in lix bilood loo sii kordhiyo taageerada dhaqaale ee lagu kabayo dalkaasi
xeraalyaha dalka thailand ayaa xareeyey dacwad dembiyeed ka dhan ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi yinglag shinwatra doorka ay ku lahayd barnaamij guuldaraystay oo lagu kabayey qiimaha bariiska kaas oo waddankaasi gaarsiiyey balaayin dollar dacwad ooge ayaa maanta oo khamiis ah kusoo eedeeyey yinglag in ay dayacday mas-uuliyaddii ka saarayd in ay dusha kala socoto barnaamijkaasi oo beeraleyda ka siiyey bariiska lacag ka badan qiimihii suuqa uu ka joogay dadka ka soo horjeeda ayaa qaba in ujeeddada barnaamijkaasi uu ahaa in ay taageero siyaasadeed ka hesho beeraleyda maxkamadda sare ayaa laga sugayaa inay dacwaddan ogolaato iyo in kale sagaal iyo tobanka bisha maaj haddii lagu helo dembiga miss yeglag waxa ay mudan doontaa xabsi ku dhow toban sano miss yeglag ayaa lagu eriyey bishii meeye sanadkii hore amar maxkamadeed ka hor intii aanay militarigu awoodda la wareegin bishii hore baarlamaanka ay militarigu soo doorteen ayaa dacweeyey kaas oo xukunka ka qaaday kana xiray in shan sano oo soo socota aanay siyaasadda soo gelin
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa v o a washington guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ku baaqay in la kala diro baarlamanka iyo xukuumadda somalilan haddii doorashadu wakhtigeeda qabsoomi weydo mudane ciro wuxuu sidoo kale ku baaqay in somalilan ay joojiso wadahadallada ay la gashay dowladda soomaaliya guddoomiye ciro ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay kulan uu xisbigiisu maanta ku yeeshay magaalada hargeysa kulankaasi kadib ayaa wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye wuxuu waraysi la yeeshay guddoomiyaha baarlamanka cabdiraxmaan ciro waxaanu ugu horreynta weydiiyey bal wixii uu ka hadlay ee ugu muhiimsanaa waxay ku saabsanayd mowqifka xisbiga ee doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ta golaha wakiilada iyo ta madaxtooyada iyo qodobo kale oo markaan raacayo ka mida waayahay waxaa tidhi xukuumaddu weli diyaar omaha doorasho inay qabato idinku barnaamijkiini siyaasigaha weli maydun diyaarin shirweynihiini weli maydun dooran musharaxiintiini meel cad oo laga sheegay ku-xigeenkaagii adigu ma jirto idinku qaymaydaan ka ahayn inaad lugta qabataan doorasho dib u dhacda maya musharaxa madaxweyneha ku-xigeenka waxaa laga rabaa shan iyo afartan cisho waqtiga doorashada marka waqtigii may gaadhin oonigii hadda sheegay wixii nalooga baahnaa doorashada ka hor inaanu qabanno waxaan iclaamiyey shirkii dhalinyarada heer qaran kii dumarka heer qaran kii golaha dhexena waa la mudaynaya shirarka kadib waana lasoo saaraya shirkaasa lagu soo saaraya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii barnaamijku waa qoran yahay laakiin wakti ku munaasiban soo saarayna khudbadaada saddex iyo soddonka daqiiqay socoteed hadlaysay waxaad ku sheegtay in doorashada dib u dhacda aanay arrin farsamo ku iman ee farsamo xumo xukuumadda iyo qabanqaabilaanteeda ay ku timid taasi maxaad cuskanaysa
waxaanu cuskanay waxaanu bilownay qabanqaabada doorashooyinka laba kun iyo saddex iyo tobankii markii hore si wanaagsan bay u bilaabantay laakiin markii dambe xukuumaddu si badheedha ayay isu hortaagtay waxaa ugu horreeyey labada diiwaangelinood oo la kala madax bannaaneeyey oo qoraal lagu kala madax bannaaneeyey wasaaradda dakhliguna seexday oo markii dambe xukuumaddu tidhi ilaa taa diiwaangelinta madaniga la dhameeyo ta kale la bilaabmaayo waxaa ka mid ahaa qodobo xeerka dee diiwaangelinta markii dib loo eegay ay xukuumaddu ku dartay oo ah in doorashada la qabto marka liiska diiwaangelinta codbixiyaasha lasoo saaro lix bilood kadib wakhtigaasoo aan la garanayn waxa la qabanayo lixdaa bilood waxaa ka mid ah inay daahisay oo dib u riday samayntii dhaarintii guddiga doorashooyinka qaranka ee cusub waa ay guddoomiye laba doorashaad ku heshiiseen inay israacaan wakiilada iyo baarlamaanka boqol iyo sideed iyo labaatan maalmood baa ka hadhay lix iyo labaatankii juun ma kula tahay waa suurtagal in laba doorasho isa saaran iyadoon diiwaangelintii la qaban labadii diiwaangelinood ee codbixiyaha iyo tamadaniga ah inay qabsoomiso ma ku muuqata diiwaangelintu horta dee madaxweynuhu laftigiisu toddobiyo labaatankii bishii january buu yidhi doorashada xilligeed bay ku dhacaysaa marka xilka qabashada doorashada wuxuu saaran yahay xukuumadda madaxweynuhu saaranya hadi madaxweynu leey waa la qabanayaa dee annaguna waa gelaynaa waxaad sheegtay muddo kordhin inaydan aqbalaynin adigu kursigaad ku fadhiday golaha wakiilada shan sanno oo muddo kordhin aad fadhidaa wakhtigii dastuurka ogolaaya waxaa la soo diin karaa cabdiraxmaan siduu muddo kordhinu diidaya haddiiba isagu muddo kordhin ku fadhiyo
horta muddo kordhintaasi sidii aan sheegayey golaha wakiilada waxay kaga ekayd sagaal iyo labaatankii sebtembar laba kun iyo tobankii lixda cisho kadib markii madaxweyne loo dhaariyey xilka xilka doorashadu golaha ma saara xusaaraya komishanka iyo madaxweynaha haddii markaa diyaar yahayna waa geli lahayn haddii maanta la diyaariyana diyaar baanu ahay golaha guurtida waxaa uga digteen in muddo kordhin ay sameeyaan walaacaydan hayaa muxuu yahay waxaanu ka turjumaynaa dareenka shacbiga suuqay taaltaallaa sir maaha xukuumaddu iyo dee madaxdeedu iyagaa suuqa kaga faana oo yidhaha waa kororsanayna marka cidda u kordhin kartaan cidda waa guurtida marka walaacu halkaasu ka imanaya waxaad tidhi suuqa waxaa ku jira cabdiraxmaan nuus casilayah gudoomiyaha golaha wakiilada su-aasha haddaan ku weydiyo goormaad iscasilaysa su-aasha waxaan jeclaa inaan ka jawaabo marka madaxweynuhu kusoo saaro digreeto wakhtigii doorashada
oo macnaheedu tahay
Eh, inuu caddeeyo madaxweynuhu in doorasho qabsoomayso iyo wakhtigii qabsoomayso waxaad tidhi hadalkaa khudbadaadan maantaad jeedisay hala kala diro xukuumadda iyo golaha wakiilada Een, kala diristaasi maxay maxaad ku salaynaysaa waxaan ku saleynayey waxaan ku daray khudbadayda haddii aan doorashadu wakhtigeedii dhac lagu qabanin qarankuna wax heshiis ka horreeya aanu jirin Eh, marka waxay noqonaysaa in la kale madaxweynuhu weli wa- talo qaran laysuguma iman isagaana laga sugaya wakhtigii doorashada Eh, marka haddii- haddii aan talana jirin wakhtigeediina la qabanaynin waa in dhexdhexaadoo doorasho markaa qabata la sameeya haddii xukuumadda la kala diro baarlamaankana la kala diro ama golaha wakiilada ood adigu gudoomiye ka tahay diyaar mootiin dad hortood iscasisho
Eh, anigu diyaar baan u ahay waxaad ka hadashay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxaad tidhi waa madhalays waxaanad ku baaqday in la joojiyo arrintaa iyada ka waran maadaama wakhtigii dee xukuumaddana afar bilood ka hadhay intii horena aanay waxba ka soo bixin markaasi wadistooda in la hakiyo ama la joojiyo waa waa oppositionka xisbiga wadan ujeedda aad u gasheen oo adiguba qayb baa ka ahaydeen gole baarlamaan iyo xisbiyada wadahadallada in la furo miyaan idiin muuqan ujeeddada wadahadalka loo bilaabay iyo jidkii aa ku bilowday inay ku taagan yihin
Eh, talo qaran baa markii hore lagu wadagalay qayb baanu ka ahayn xisaabta qayb bay ka ahayd markii dambe xukuumadda keligeed isku koobtay Eh, wax ka soo baxayna ilaa hadda ma ogin mala voiceka naga waroon siyaasadda muddaad ku jirta dadkuna waxay idhaahdaan meel kastoo joogtana waxaad tidhaahdaa haddii wadani kusoo baxo siyaasadda een, aqoonsibu somalilan keeni doonaa waxbaanu qaban doonaa waxbaan qaban doonaa dastuuriyan qofka saddexaad dalka ugu sarreeyaad maxaa imika ka hortaaga aqoonsiga aad keenayso markaad sharaxdo maxaad imika u keeni weyda ka hortaaga horta cidda ugu badan ee dee siyaasadda arrimaha dibadda ama siyaasadda dee ictiraafka xukuumadda laga rabaa waxaan diyaar u ahay intaan xilka hayaan la shaqeeyo xukuumadda waan la shaqeeyey waan isle wax badan oo xukuumaddu eh, dee waajibkeeda ahaa ama waajibkeygaana waan qabtay Eh, xiriiro badan baan u samaynay somalilan baarlamaano badan ama yurub ha ahaadaan ama maraykan baanu xiriir la yeelanay Eh, ta ictiraafka bolisiga dowladdu ku xidhiyey caqligu wuxuu keenayaa inaan lix bilood waxaasoo dhan laga gaadhsiin karin oo bil ololaabaa ka horeysa siyaasadii xisbiyadiina inaad dajisaan baa ka horeysa maxaad xal u arag Een, xal waxaan u aragnaa horta tala qarantu mar walba waa furan tahay in laysu yimaado oo wax laysweydiiyo waanu ka qayb qaadan doonaa haddii xal qaran la raadin kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ah ee somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha iyaga barkhad maxamuud kaariye
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
galab wanaagsan dhegaystayaal wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan magaalada washington magaalada tan washington waxaa maanta lagu soo gebagabaynayaa shir caalami ah oo lagaga hadlayo ka hortagga xagjirnimada shirkan oo aqalka cad ka socday ayaa waxaa ka qaybgalay bulshada muslimiinta maraykanka oo ay soomaaliduna ka mid tahay madaxweynaha maraykanka oo shalay shirka ka hadlay ayaa sheegay in maraykanku aanu dagaal kula jirin islaamka balse uu dagaal kula jiro argagixiso si khaldan u isticmaalaya islaamka haddaba waryaha v o a maxamed cabdi sandheere oo shirka ka qayb galay ayaa warbixintan ka diyaariyey madaxdii maraykanka iyo ajnebiga ahayd ka sakow shirkii shalay waxaa gundhig u ahaa barnaamijyo ay soo bandhigeen magaalooyinka minneapolis ee gobolka minnesota los angeles ee gobolka california iyo boston ee gobolka massachusetts barnaamijyadan waxaa dhammaan ay ka hadlayeen sida xoogga ammaanka iyo bulshooyinka kala duwan ay uga wada shaqayn karaan si xagjirnimada iyo gacanka hadalka looga hortago mid walba oo ka mid ahi waxa uu soo bandhigay khibradda bulshooyinka kala duwan iyo sida mid walba u dhex galay bulshada ay deriska yihiin iyo xoogga amniga si looga hortago in isfaham waa uu dhaco shirka waxa waxaa soo xidhay madaxweynaha maraykanka barack obama oo ka hadlay inaan diinta loo saari karin falka dad gacanta ka hadlay ay sameeyeen waxa uu sheegay in dalka maraykanka uu dhibaato argagixiso kala kulmay dad diimo kala duwan haysta waxa uu ka hadlay weerarkii magaalada oklahoma oo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii uu nin caddaan ah oo diinta masiixiga haystaa uu qarax ku dilay dad gaadhaya boqol siddeed iyo lixdan qof waxa uu ka hadlay weerarkii koob iyo tobankii sebtembar ee sannadkii laba kun iyo koodii waxa uu ka hadlay weeraro loo geystay goobaha cibaadada ee bulshooyinka singasingaha iyo yuhuudda dalka maraykanka gudihiisa waxaa sidoo kale uu ka hadlay dilkii loo geystay saddex dhallinyaro muslimiin maraykana Most recently, with the brutal murders in Chapel Hill of three young Muslim Americans, many Muslim Americans.
tii ugu dambaysay ee dilka naxariis darrada ah ee loo geystay saddex daa'yarta muslimiinta maraykanka ah muslimiin badan oo maraykana ayaa baqaya oo welwelsan waxaan doonayaa inaan hadalkayga caddeeyo dadka maraykanka diin kasta iyo meel kasta oo asalkeennu ka soo jeedo waannu idin garab taagannahay xilliga aad murugada ku jirtaan waxaannu idin fidinaynaa jacaylkayaga iyo taageeradayada ayuu yidhi dhinaca kale master obama waxaa hogaamiyaasha madaniga iyo kuwa diinta ee caalamka ku booriyey inay u midoobaan inay ka hor tagaan waxa uu ku sheegay ballanqaadka beenta ee xagjirka islamarkaasna ay diidaan in argagixisadu ay islaamka wakiil ka yihiin They try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam.
waxay isku dayayaan inay isu muujiyaan inay yihiin hoggaanka muslimiinta oo dagaal muqadasa ay wadaan ma aha hogaamiyaal diimeed waa argagixiso annagu islaamka dagaal kule ma jirno waxaanan dagaal kula jirnaa dadka islaamka xumeeyey ayuu yidhi dhinaca kale howlwadeennadii soomaalida ahaa ee shirka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa maxamed faarax oo madax u ah urur dhallinyaro oo ka dhisan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kaas oo lagu magacaabo ka joog maxamed faarax waxa uu ka hadlay waxqabadkii ururkiisa wallaahi wax walbaan wax wax- waxyaalo badan ayaan soo sameynay haddii aan fiirino eh, maxay tahay goorta la asaas ilaa ay goorta la asaasay ururka ka joog 2007kii um, dhalinyaro badan ayaan la soo ayaan la soo shaqeynay oo gaaraya you know, ka badan laba kun dhalinyaro dhalinyaradaasna waa dhalinyaro ka baxa iskuulada oo jaamacadaha oo kuwa aadaya dhalinyaro ma ahan oo ku jira gangsyaasha dhalinyaro ma ahan oo argagixiskan ku jira waa dhalinyaro eh, maxay tahay n- n- n- oo oo you know, maxay tahay oo xoog saaraya waxbarashada iyo sidii u- wax uga qaban lahaayeen en- en maxay tahay en- en communitygooda howlwadeennada kale waxaa ka mid ahaa cabdi warsame oo xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneabolis waxaan weydiiyey kaalinta magaalada minneabolis ay ku leedahay dhismaha iyo hergelinta barnaamijkan horta magaalada minneapolis kaalin waa ku leenahay waayo dee annakay saamayn nagu leedahay waxaana an- wafdigan ka tirsana aniga oo ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada maamulo iyo maxaa la dhahaa chief of policeka magaalada minneapolis Jen- jenny hartow labadeenaba waa ku jirna wafdiga marka eh, gabadha poliiska xukunta iyo anigaba oo matalaya siyaasadda magaalada waa ka qayb qaadanay programka waa ka- waa ku jirnay programkana designkiisa xataa markii la sameynayo waa ka qayb qaadanay waxaana rabnay programka hadiiba la sameynayo inuusan noqon program dadkeena lagu xumeeyo ama dadkeena maaragtay lagu raadsado uu noqdo program laga faaidaysto oo dhallinyaradeena shaqo lagu siisto hadeer maanta daad joogtay oo aad ka qayb gashay maxay ahayd presentationkina waa la socotaa anaku waxaan ka hadalnay waxay ahayd sida sh- fursado loo sii lahaa dhalinyarada soomaaliyeed siday maamulka magaalada uga maq- uga mid noqon lahayeen siday shaqooyin u heli lahayeen sidii loo samey lahaa mentorship programs oo iyaga maaragtay lu- lu- lagu dhiso siday u- uga mid noqon lahayeen poliiska iyo debdemiska iyo iyo sheriff departmentka taasaa way ka duwaneed si dadka ay u malaynayeen ama mujtamaca dadka loogu turjumayay ma aheen keliya in la dabagalo dadka waan gartay waxaa jira dhaleecayn loo soo jeediyey barnaamijkan dadku inta badan waxay odhanayaan haddiiba barnaamijku uu caawinayo dhalinyarada ku caawinayo waxbarasho ku caawinayo eh, shaqo raadin ku caawinayo in eh, dad haga ama mentorship eh, u sameeya la helo maxaa loogu dhiibi waayay hay-adihii munaasibka ku ahaa sida waaxda waxbarashada waaxda shaqada iyo ururada la shaqeeya dhalinyarada maxaa loo soo mariyey wasaaradda cadaaladda oon ognahay in f b i du ay qayb ka tahay eh, sidaa marka maxaa waddadaa loo soo maray waddadan kale loo mari waayay horta dad badan horta waxaas ma dhahan dad yar baan hadeer uh, arkaysa oo oo daleecaas soo jeedinaya wasaaradda waxbarashada hadeer qof baa ka matalaya wasaaradda waxbarashada magaalada minneapolis laftigood waa ku jiraan wasaarado badan baa jiro laakiin waxaa anaka rabnaa inaan ka faa'idaysano lacagtan oo ay wasaaradda cadaaladda loo qoondeeyey firi meesha waxay- waxaa laga hadla waxaa weeye hay-ad kastoo dowliya waxaa jirto budget ay leedahay ama lacag loo qoondeeyey lacagtan loo qoondeeyey magaa maxaa la dhahaa wasaaradda cadaaladda gaar ahaan maxay ahayd gobolka minnesota lacagtaas inaan loo isticmaalin kaliya in dad la dabagalo laakiin loo isticmaalo in dad la tababaro loona tababaro inay kamid noqdaan inay askar noqdaan inay noqdaan maxay ahayd T- tsaga kuwa maaragtay oo oo customska ilaaliyo airborada inay noqdaan maxaa la dhahaa iyo xataa f b ida ay kamid noqdaan ay- ay kamid- laakiin ma noqonayso kaliya in dadka farta lagu fiiqo waxay noqonaysaa in dadka farta lagu fiiqo wixii dembiilayahan lasoo qabto laakiin waxyaalaha dhibaatada keenane laga fekero dhibaatada waxaa keentan waxaa waaye saboolnimada communitygeena communitygeena waa community cusub dalkan ku cusub dhibaatooyin badan baa jirto dhibaatooyinkaasna waxaa ka mid ah dhinaca cadaaladda marka taas wey waxaa keentay in wasaaradda cadaaladda lacagta wasaaradda cadaaladda loo qoondeeyey lacagtaas wasaaradda cadaaladda loo qoondeeyay ayaan intan u nimid inaan ka hadalno sidii loo qaybi lahaa ama sidii loo isticmaali lahaa taasaa marka keentay in ayaku maamulaan oo ay head leeyihiin shirka oo maalinta ugu dambaysay maanta ka dhacaya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo qayb galaan madax sarsare oo ka socda in ka badan lixdan waddan oo dunida ku yaala
aad ayuu mahadsan yahay taasina waxay ahayd warbixintii uu maxamed cabdi sandheere nooga diyaariyey magaalada tan washington oo maanta lagu soo gabagabeynayo shir caalami ah oo lagaga hadlayo ka hortaga xagjirnimada dhinaca kalena wafdi ka socda soomaaliya ayaa u yimid dalkan maraykanka inay ka qayb galaan kulankaasi lagaga hadlayo xagjirnimada ee maanta lasoo gabagabeynayo waxaana ka mid a xubnaha ka soo qayb galay wasiirka cadaaladda ee soomaaliya cabdilaahi axmed jaamac el kajiir ismaaciil xuseen farjar oo v o e da ka tirsan ayuu uga waramay ujeedada
shirkan wuxuu ahaa waxaa isugu yimi ilaa iyo lixdan dal oo arrinta xagjirnimada ka wada hadlayay laakiin annaga wax aanu la nin waxay tahay wax wixii annaga na khuseeyey dad ahaan iyo ummad ahaan iyo Waan kasta ahaan iyo dhaqan ahaan ayaa ula nimi n siyaabahaas leedahay aragtidan xagjirnimada n waa lagula dagaalami karaa adiga aragti ahaan maxaa ka mid a siyaabo fara badan ayaa eh, loola dagaalami karaa laakiin eh, ta ugu weyn eh, waxa weeye qofku waxa la yidhi soomaalida tirada ku maamaada qaniya qaniya kaafujisa Eh, marka xagjirnimada waxaa lagu daga waxa lagu- lagula dagaalami karaa diinta dhabta ah iyo culimada eh, iyo miidiya in la adeegsado oo dadka wax laga dhaadhiciyo wax loo sheego waan gartay n maraykanka intaad joogtaan maxaa idiin qorshaysan kulankan n maanta ka dhacay oo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalal ka soo qayb gelayaan ka soko inaad ka qayb gashaan maxaa idiin qorshaysan idinka oo si rasmi ah inaad ula sii kulantaan waxaa noo qorsay inaanu een, eh, sii aragno eh, qolyaha cadaaladda eh, markaan de- cad- cadaaladda ku leedahay waa justiska maraykanka eh, inaanu sii aragno eh, maxaa qolyaha amniga eh, ayaa iyana noo qorshaysan marka eh, dhowr ballamood oo noocaasa ayaanu yeelanaynaa oo lasii fadhiisan doona haddii alla yari n ma idinku jirtaa n talada dee bulsho badan oo soomaaliyeed baa halkan ku nool waxaana dhacda marar kala duwan dhalinyaro maraykan ku barbaartay ama ku dhalatay oo jinsiyadda dalkan haysata inay mararka qaar ku noqdaan soomaaliya oo ay kooxaha halka ka dagaalama ka barbadagaalamaan ama meelo kale isoo kale ku biiraan n arrimaha inay isla soo hadal qaadaan n wasaaradda cadaaladda ama laamaha amnigaas leedahay la kulma n talada ma idinku jirtaa Actually, noogu jirta dee i- iyagayba ugu jirtaa Eh, annagana way noogu jirtaa sidii laga yeeli lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaana eh, in laga wada tashado ayaa u baahatay Eh, m- midda kale ama gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo een, xagjirnimadu waxaa lagu uun contain garayn karaa ama lagu xadidi karaa ama lagu joojin karaa waxa weeye diinta islaamka oo la barto diintii dhabka ahayd oo la barto marka in la engage gareeyo culimada eh, muctadilka ah ee aqoonta u leh muxuu ahaa eh, diinta islaamka oo iyadoo le miidiyahana la adeegsanayo ayuubaa lagu kala soka- dabcan eh, dowladda soomaaliya n eh, iminka inkastaa cusubtihiin golihiina wasiiradu haddana halista ugu badan kooxaha xagjirka ah ayay uga timaadaa oo dhinaca amniga maalin walba qarax baa dhaca waxaasaa dhaca dhalinyaro badanna way n kooxahaasay ka barbar dagaalamaan oo n dhalinyaro badanoo qaarkood laga yaabo in siyaabo kala duwan loogu qanciyay inay ka barbar dagaalamaan n siyaasadiina cusub ee xukuumaddaad ka tirsan tahay ama go- wasaaraddaada cadaaladoo kale ma idinku jirtaa habab cusub inaad kula macaamishaa Eh, ha ha eh, kolba een, eh, waa waa waa jirtaaba waa ji- waa beryaaba waa iisu la yimaadaa Eh, qo- dowlad kastaana waxay leedahay mishankeeda iyo mishankeeda iyo aragtideeda iyo bolosigeeda iyo strategigeeda ayay leedahay marka waanu is leenahay muxuu ahaa haddii alla yari wixii hore ee jirayna eh, wax ku sii dara Eh, oo raggii hore muxuu ahaa wixii ay qabteen minaan wax ku daro maahaane inaana wax ka dhimin wax afkaaro cusubna inaan la nimaadno waa laga yaabaa cafisku ma ku jiraa dhalinyarada da- aragtidaad eh, damacdo inay ka tagto khasab khasab khasab waa wuu ugu horeeyaa in muxuu ahaa eh, cafis laakiin cafis ah midho dhal ah inuu noqdo eh, eh, ayaa laga maarmaana kaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda ee soomaaliya cabdilaahi axmed jaamac el kajiir oo u waramayay ismaaciil xuseen farjar halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington haatana dhinacii heesaha waa heesta raxma iyo seer maxamuud cumar
shubayo rasiyo warwaaqan reexaanu togeye waral jacaylku waa roob amadee bashubayo raysiyo barwaaqa le reexaanu togeye weliyo rafiiqi weeye mubaaxa weeye farxada adduunyada Aa, weliyo rafiiqi weeye mubaaxa weeye farxada adduunyada Ee, roona lahaydaa. Ee, ee, ruuxba ruuxa uu rabo. iyadoo la racsho ilwada dhistaanoy ubad ay rabbaystaan isku raagan weligood eeroonan lahaydaa ee ruxba ruuxa uu rabo iyadoo la racsho ilwada dhistaanoy ubad ay rabbaystaan isku raagan weligood Raxmaay. marna jacaylku waa raran rubadkiyo wadnaha gala riyo aan dhammaaniyo raxrax beena weeyaan Ee, marna jacaylku waa raran rubadkiyo wadnaha gala riyo aan dhammaaniyo raxrax beena weeyaan ruuxa uu haleelaa aroori karayo rafadiyo dhib weeyaane ruuxa uu haleelaa aroori karayo rafadiyo dhib weeyaan Roona lahaydaa ee ee ruuxba ruuxa uu rabo iyadoo la racsho irwada dhistaanoy ubad ay rabbaystaan isku raagan weligood eeroona lahaydaa eeruba ruuxa uu rabo ehehehe iyadoo la racsho irwada dhistaano ubad ay rabbaystaan isku raagan
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa sagaal iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun shan iyo toban waana galabnimo khamiisa idaacaddana waxaa daadihinaya cashir faahim iyo sahre ciidla nuur waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqana ay ku jiraan barnaamijkii weydiin dhakhtarka iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta soo gabagabayn doona shir saddex maalmood ka socday aqalka cad oo diiradda lagu saarayay ka hortega xagjirnimada oo uu khamiistan maanta khudbad ka jeedin doono ka hor intaanay ka qaybgalayaasha shirkaasi oo kasoo kala jeeda lixdan dal aanay tegin xarunta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka maamulka madaxweyne obama waxay aada uga taxadirayeen intii uu socday shirkani in si toosa tooshka loogu ifdimiyo xagjirinta islaamka balse si guud loo falanqeeyo xagjirnimada oo dhan waxaanu sidoo kale xusay islaamka lafahaantoodu inay fikradahaasi ka fogaadaan
madaxweynaha dalka ukrain ayaa sheegay in maleeshiyaadka uu ruushku taageero ay la wareegeen magaalo muhiima oo ku taalla bariga dalkaasi ay tahay xadgudub loo geystay xabajoojintii ay garwadeenka ka ahaayeen beesha caalamka waxaana uu xusay in mas-uuliyad cad laga qaato haddii xadgudub kale uu dhaco madaxweyne betro boroshenko ayaa hadalkana ka sheegay khamiistan maanta kadib markii ay telefoon ku wada hadleen isaga iyo hogaamiyeyaasha ruushka jarmalka iyo faransiiska sida lagu xusay war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha xukuumadda dalka greega ayaa si rasmiya u weydiisatay dalalka reer yurub ee amaahda siin jiray barnaamijkii lagu kabayey dhaqaalaha dalkaasi in la kordhiyo muddo lix bilooda madaxa guddiga wasiirada arrimaha maaliyadda ee dalalka yurub ayaa bogga uu ku leeyahay twitter-ka wuxuu soo dhigay fariin gaaban oo uu ku sheegayo in si rasmiya uu uga codsaday xukuumaddaasi greega uu codsi uga helay hase ahaatee eemuu bixin wax faahfaahin oo dheeraada saraakiil ka tirsan midowda yurubina waxay ka gaabsadeen magacyadooda in la shaaciyo iyaga oo tilmaamay in jimcaha berito laga yaabo inay kulmaan wasiirada maaliyadda ee dalalka yurub si codsigaasi greega loo falanqeeyo xeerlaaliyaha dalka thailand ayaa xareeyay dacwad dembiyeeda ka dhana ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi yiglag shinawatra doorka ay ku lahayd barnaamij guuldaraystay oo lagu kabeeyey qiimaha bariiska kaas oo waddankaasi gaarsiiyey balaayiin kaasoo waddankaasi khasaariyey balaayin dollar dacwad ooge ayaa maanta oo khamiis ah ku soo eedeeyey in ay dayacday mas-uuliyaddii ka saarayd inay dusha kala socoto barnaamijkaasi oo beeraleyda ka siiyey bariiska lacag ka badan qiimihii suuqa uu ka joogay dadka kasoo horjeeda ayaa qabay in ujeeddada barnaamijkaasi uu ahaa inay taageero siyaasadeed ka hesho beeraleyda
halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington shirkadaha isgaadhsiinta ee jabuuti iyo eritereya ayaa ku heshiiyey inay isku xidhaan isgaadhsiinta labadaasi waddan heshiiskan ayaa ka dhacay dalka jabuuti waxaana ka qayb galay oo qayb ka ahaa dhinaca labada dhinacba mas-uuliyiin ka socotay wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan arrimahaasi kasoo diray danjiraha etoobiya u fadhiyay jibuuti ambasader suleymaan dedefo ayaa ka waramay iskaashiga xooggan ee ka dhexeeya labada dal etoobiya iyo jibuuti aragtimida ayay ka leeyihiin isku xidhka imkaaniyaadka oo dhan telekomka amba isgaadhsiintuna waa qayb ka mida kaabayaasha dhaqaale iyadoo labada xukuumadood ay isla qaateen isku xidhkooda isku xidhkan labada telekom ee isgaadhsiinta jibuuti iyo etoobiya waxay door wax ku oola ka qaadanaysaa nidaamka isdhexgalka dhaqaale labada dal waxaa xigi doonta in layskugu iman doono shir heer wasiirada labada dal oo heer sare ah oo lagu sii xaqiijin doono howlahan halkan jibuuti agaasimaha etio telecom ondyalem admasiye abate ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo isku xidhka isgaadhsiinta labada dal marka hore waxaan halkan u joognaa annagoo ah wafdi ka kooban dhammaan xubnaha hoggaanka ganacsi ee isgaadhsiinta etoobiya ee etio telecom iyadoo aan la galnay jibuuti telecom heshiisyo la xidhiidha isku xidhka labada isgaadhsiin qaabka annagu aan uga faa'iidaysan karno qalabka tayada sare ee jibuuti telecom anigu shakhsiyan iyo xubnaha kale wafdigaan hogaaminayo aad ayaan uula dhacnay oo aan uu soo dhoweynay aaladda casriga ee ay ku qalabaysan tahay isgaadhsiinta jibuuti waxaa ka mida marin kableka oo aannu aad ugu baahannahay si aan uu sii xoojin karno internetka laga adeegsado dalkayaga waxaa kaloo jirta in yoolka aannu hiigsanayno labadeeda telekom ee isgaadhsiinta jibuuti iyo etoobiya in aannu noqonno goob xaruna oo si wadajira ugu qaybisa isgaadhsiinta dalalka kale degmadan markaannu soo eegnay haddaba qaybaha farsamo ee xarumaha kala duwan ee jibuuti telecom waxaannu aragnay inay dabooli karto baahideeda iyo kuwa dalalka kale deriska waana tallaabo xoojinaysa isdhexgalka dhaqaale labada dal maxamed casoowe buux agaasimaha guud ee jibuuti telecom ayaa tilmaamay isna in tallaabadan ay daba socoto booqashadii rasmigee uu dhowaan ku yimid jibuuti ra-iisul wasaaraha etoobiya waxay ka turjumaysaa socdaalkii dhowaanta uu nugu yimiday ra-iisul wasaaraha etoobiya taa oo de ku daba jirta siyaasadda madaxweynehin uu noo dhigay isdhexgalka dhaqaale ee jabuutiga etoobiya walaalaha iyaga etio telecom waxay ku yimaadeen wafti ballaaran baahidoodii markay arkeen binahin waa jabuuti ma ka jawaabi karaysaa baahida iyaga internetka aan leenahay raggii waan soo dhaweynay waan soo qaabilnay wixii aan meesha ku haynay inuu yaalla infrastructure waan wada tusinay inaan ka jawaabi karaynana way arkeen waxay waxay u baahnayeen hadday dhowdahay iyo hadday dhaar tahayba inaan u hayno jawaabtii baahida etoobiya halka internetka iyo halka kale macaal voiceka telefoonnada waxaa kaloo ka sheekaysanay labadii cisho roominga rundeedu maantahaan dadku kuwaas ku tabaya dhaqaalihii baas ku furmaya ninkii muwaadine reer jabuutiya hadduu tago etoobiya si telefonkiisii ugu shaqayn lahaa ninka reer etoobiya markuu jabuuti yimaadana si uu nambarkiisa simka u isticmaali lahaana waan ka sheekaysanay wax badan baa noo qaabsoomay mustaqbalka jabuuti telecom haddii ay ku soo bataan suuqyadan waddamadan afrikaanka ee degmada ku yaala ee ka dalbanaya inay ka iibsadaan howlahan xagga farsamada jabuuti telecom ma leedahay awoodeedii inay ka jawaabi karta baahida intaa le maanta walaahi rabadaanu wax alle waxaa jaarkeena maanta dhowr iyo labaatan operator ba halkan soo mara oo ka qaata internet wadamada jaarkan hayda somaliland ha noqoto etoobiya ha noqoto yamanta u dambayso january 2015kii waxaan u furnay 10 gigabyte yaan siinay yamanta xilligan wadannadu ogyihiin jabuuti inay tahay de meel aan laga maalmi karin oo waa gatwaygii iyo heebkii east africa annaku kuwii jaarka mataan waan haynaa inaan waxaan doonaynaa ka sii tallaabsana taa aan kuwa badda aan lahayna u sii gudubno shirkii noo socda etoobiya telecom waxaa sidee baan iska kaashan karnaa annakii etoobiya telecom iyo jabuur telecom si aan u heli lahayn trafiga south sudan trafiga uganda trafiga jaadyada sidee baan u soo qaadan kar lahayn annakoo isku duuban raggii walaalahay waa iska fahanay action plan baan dhiganay inaan ka sheekaysano oon dhammaystirnana meesha u yaallaa oon haddii kale ku dhahaano nahadda horeno waa etoobiya anna trafikii soo dhowey annada waxaan noqon doonaa gatweygii laga baxayo iskaashana labadeeda oo waxa meesha yaallo qalabka maanta aan hayno iyo kuwa noo iman doona hadduu ilaahay yidhaa kal dambe baahidaa afrika u leedahay halka trafik internetka amba broadbandka waxa loo yaqaana waan ka jawaabi karnaa maanta technikii waan haynaa infrastructureki waan haynaa shaqaalihina waan haynaa rabadaan muuse v o a jibuuti
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiinna jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana dhegaystayaal ciddii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga v o a somaly com haatan xubinta dooda gaaban iyo waryaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad kusoo dhawaada
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan waddanka soomaaliya sida wax looga qaban karo iyadoo maalmihii ugu dambeeyena dilal qorshaysan ay ka dhaceen magaalada muqdisho kuwaasi oo loo geystay xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya iyo shaqaale u shaqaynayay hay-adda saadaasha hawada haddaba amniga sidee wax looga qaban karaa maxaase hortaagan waxaana igala qaybgelaya korneyl cabdirasaaq siciid xuseen oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamadii soomaaliya iyo jenaraal cabdinaasir maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga waxaana su-aasha hore aan siiyey korneyl cabdirasaaq siciid xuseen bismillahi raxmaan raxiim waxaad moodaa haddii hadda la fiirsho waxyaabihii sanadkan ama bilahan u dambeeya dhacayay ama soomaalidaba kulligeed gobolada ku hareereysan caasimadda iyo wadarba soomaaliya oo dhan haba u daraata caasimaddu waxaad moodaa in lagaba leexday dhabbihii amniga loo qaadi jiray dadka wuxuu kala leeyahay shaqada qof walba waxaa loo diraa wuxuu aqoonta u leeyahay waa istaraatiijiyad qaran oo la dejiyo wey loomaba socdo dal tirarka uu ku taagan yahay amniga wey haddaan amni jirin qaran jirayaa ma jiro marka waxaad moodaa in dadku u socdo waddo mugdi ah oo aan waxba ka soo socon ama aad moodid wax loo sheegayo oo dalal kale iyo dad dadyow kale u sheegayaan waana meesha laga yidhi wax laysfarayfariid laguma noqdo waa laga leexday dhabadii amniga oo qarannimada waayo ciidan baa dal amnigiisa suga qorshe cad oo siyaasadeed buu leeyahay caasimada gobolada dhammaan dalka siyaasadiisa iyo amnigiisa waa la isku xiraa marka labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka ma ma waa waxba ka dambayn labada kun iyo lix iyo tobanku ma dalkaaba ku eg ma qiyaamihiibaa dhacaya ma wax yani labada kun iyo lix iyo tobanka soomaali iyo qaran ka dambeeyaa ma jiro yani waad yaaban waaba yaabannahay oo lagama hadlayo labada kun iyo sad haddii labada kun iyo lix iyo tobanka hadal maxaa lagu gaaraya marka waxaad leedahay amnigii in wax laga qabta la rabay ayaaban laga hadlayna leedahay Maba marka laga- siyaasadii lix iyo tobanka laga hadlay oo tan lix iyo tobanka maxaa lagu gaaraya yaa gaaraya dowlad ka dambaysa lix- labada kun iyo lix iyo tobanka ma jirta miyaa oo dadka labada kun iyo lix iyo tobanka qofka u sharaxani soo ciidan ma rabo soo amni ma rabo soo marka marka wax amniga ka hadlayo ma arkii sidaa leedahay waa laga leexdayba haye jenaraal cabdinaasir
horta waad mahadsan tahay waana ku salaamaya adiga iyo idaacada iyo dadweynaha dhegaysanaya marka waxaan dhihi lahaa amnigu dadaal waa jiraa tabaro in kastaba ha la ekaato wax badan baa la qabtay wax badanna way dhiman yihiin wixii la qabtana waa cad yihiin waxa dhimanna waa la qaban doonaa maalin keliya wax lama qabto ama bil wax lama qabto ummaddu waxay ku dadaalaysaa iyo dowladdu ku dadaalaysaa in amnigu sugmo wax walba ay hagaagaan waana aaminsanahay yoom min al ayaam in wax walba ay siday ahayd kusoo noqon doonaan dadaal badan baa jira dowladdu waad arkaysan hadday cusub tahay hadda shalay waad arkaysa wasiirka amniga waad arkaysa meel muxuu ahay isgoysyada dhanba u tegay ciidamadii u tegay si uu niyadda ugu dhiso marka waxaan leeyahay wanaagu wuu socdaa waana bilaab bilowday marka waxaad leedahay amnigu dadaalkiisu wuu socdaa aad iyo aad bay u dadaalayaan amnigu dadaal badan bay ku jiraan okay cornel cabdirasaaq aniga waxaan qabaa haddeer wax istaakula dowladda istaakul isku ah waxaa meesha ka socda waa wax iyagu agreysi isku wada ah ciidankii dowladda baa waad maqlaysaa wuxuu isku laynayaa shabeelladii hoose wuxuu isku laynayaa jubbooyinkii wuxuu isku laynayaa guricee wuxuu isku laynayaa eh, hiiraan waa wax laga yaabay wey waa ciidamada dowladda dhulkii shabaabkii waa la burburiyey waa dhammaan waa dhul shabaab ma jiro waxa waxaan samaynayaa waa wax burcadnimo ah oo waayay nidaam isku xiran iyo ciidan isku xiran haddaan ciidanka lacag loo helin oo dhaqaale loo helin oo miisaaniyad la siin ammaankii wax ka qaban maayeen ma leedahay maba jiro se waxuu qabanaya maadaa maadaa samaystay ma gaariga adigu balaag buruufka iyo ciidamadan ajnabiga ah adiga eh, aad ku dhex jirto oo ku qaadqaadaya miyaa as- qof soomaaliya oo wadanka kula lihi banaankaa u taagnaanaya oo aan naafadiisa iyo magaciisigiisa cidu ka warqabin meeyay dalka lacagtiisii iyo siyaasadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo ciidamadiisii meeyay ciidanka kan ciddii mas-uuliyadiisa hayn lahayd laakiin Meed- ciidan ciidan dhisan wuu joogaa oo amnigu wax ka qabanayo Ma- tabar ma ji- ma jiro tabartu meel ay geysaba adeer tabartu meel ay geyso iyo waxaa iska dah dad soomaaliyeed waa jira horeyna waa idaacadaha waa uga niri waana ka jiraan oo is- la kac kufaya amniga oo wadaniyad iyo soomaalinimo ku shaqaynaya oo aan wax ka naxaya iyo wax ka dambeeya midna lahayn waa joogaan hadeerba laakiin ma jiro qorshe siyaasadeed oo qaran oo loogu talagalay dalka kan amnigiisii si loo hanto in ciidan loo dhiso rigle ah loo hura lacag iyo dhaqaale siyaasad ayagu ay leeyihiin ku dhistaan iyo dabeecadda dhulka gobolladii iyo dalkii la ysku xiro ciidan boliis ah ciidan nabad sugid ah oo wadaniyiin ah oo shaqooyinka ayagu kala leh isgaarsiin u khaas ah war waa la yaqaanaa dalku ma haddaynu dhalanno dal buu ahaan jiray amnigiisa ma jiro waxa waxaan samaynayaa ma ahan shabaab waa burcad qafaalato ah waa si- qorshe siyaasadeed oo ninba ninbuu iska reebayaa waa dad raba inay ayagu baab faayar ah oo ka shaqaynaya waxyaabihii qabqablayaasha iyo qabaa'ilada ahaayoo la casriyeeyey oo afka loo duubtay wuxuu yidhi war aqalka ninkii waa laayy war aqalka dabka markaasi adabay garasiiyey afduubkii iyo shabaabkiibaa y- yaa burcaddii la garasiiyey shabaab mee waa la baxsanaya daron baa lagu garaacaya iyo cruise antimishalis oo sida dawco waalan bay meel iyagu kala cararaya laakiin weli waa- way shaqaynayaan oo- absolute absolute Hawshooda way wataan.
adeer shabaab ma aha waxaa dilalka fulinaya iska hilmaan waxaas caruur anagu maahin shabaab halka- yaa fulay dilalka muqdisho ka dhaco oo amniga khatarta ku ah burcad qawlaysato ah oo jeelashii cid geysan waayey oo shaar iska soo tolanaya oo aan shabaab isu ekaysiinaya oo aan wax ka hortagaya iyo wax u jeeda iyo shabaab baa waxaas shabaab xaggee jooga halkaanaad iska baabuur baa sarkaalkoo labisan inta waxaad tagaysaa beledoogli waa kasoo noqonaysaa jawhar baad tagaysaa sarkaal qo- keligiis gaari wata oo labisan oo darajadii wata maa shabaab dilo waxaasi waa riyo wey dadka soomaaliyeed yaa la jaawareerin Marka waxaa leedahay waxaan- waaba laga- lama aadinba waxaan dhacaya laba kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka waa wax loo soo dhiibay oo mahinga iyo midkan u ego bedelay anugu garan maya ee leglaskey iyo wax laga soo abaabulay adisababa iyo nairobi iyo waxaasaa dadkii soomaaliyeed loo madaxda ahaa laleeyahay ay ka shaqaynayaane Mm.
wax ayagu leeyihiin oo ay ka shaqaynay baarlamaankan koladaha sheegtay oo marna shalay ra-iisul wasaaraha ku wirriday iyo kuwii kasoo horjeedo le kolad baanu nahay iyo waa lagu ciyaaraya dadka soomaaliyeed warka waxaa leeyahay wixii way isku qasan yihiin Waa- amni amni- maba laga hadlayo maba laga hadlayo.
haye
Een, horta korreylka waxyaabo badanna waa uga dhowahay Een, dad badan ee qariban ee ama siyaasad ku shaqo leh ama isku ekaysiinaya nimankaas ayaga ah inay jiraan ma beeninayo waana aaminsanahay laakiin waxaa jira dadaal badan ee effort badan oo la gelinayo hay-adaha amniga waana aaminsanahay habeenay maalin way taagin waa aragnaa Waana- waddooyinka waana aaminsanahay in ay wax badan ka bedeli doonaan waa laga yaabaa in experience la-aan ama aqoon la-aan ay jirto Eh, marka waxaan aaminsanahay waxaasu inay dhammaan doonaan wakti kasta ayay wux- go-aan bay leeyihiin dilalku adduunka waa ka dhacaan haddaba waad maqlaysa saddex qof oo dhalinyaro ahna waxaa lagu dilay america eh, gobol ka mid a meel walba way ka dhacaan Eh, waana aaminsanahay in ay dhammaan doonto wakti aan fogeyn sababtoo ah hadda waxaa dhibka- say say ku dhamaanaysaa wixii Waa- haddii aan juhdi badan la gelin waxay ku dhammaanayaan juhdigii waa jiraa hadda amnigii waad aragtay eh, waa laga shaqaynayaa wasiiro cusubaa jira isbedel cusub baa jira eh, gaashaandhigii waad aragtay rag cusub baa loo dhiibay awoodda muxuu ahayto shaqada ayagaa iskale aqoon bay u leeyihiin wax walba inay hagaagi doonaanna waa rajeynaynaa insha allahu laakiin waxaan kuu sheegayaa waa jiraan laakiin say ku hagaagayaan Waa- dharaar cad ayaa xildhibaanadii iyo shaqaalihii dowladda ah, muqdisho dhexdeeda lagu dilaya waxay ku hagaagayaan wacyigelin bay u baahan tahay eh, teem la geliyay u baahan tahay dadweynaha ayaa wuxuu u baahan yahay baraarujin amnigu ma sugnaan karo haddaan dad- dadweynuhu qayb ka qaadan marka kaalintii dadweynaha ayaa maqan ayaa kaalintii hay-adaha amnigu way shaqaynayaan xaggee dadweyne maxay qabtaan maxay qaban karaan waxay qaban karaan dadweynuhu qofka wax samaynaya gurigu degan yahay gurigu kasoo toosay marka soomaaliya qofbaa arkayay wadadu maraya qofbaa arkayay waxaa loo baahan yahay dadweynuhu in uu iskaashi sameeyo adduunka iskaashiyaa lagu horumaraa Eh, waxaa lagu horumaraa in qof waliba uu xil isa saare uu ogaado in uu mas-uul yahay dalkaana uu ku nool yahay kuna noolaan doono owlaadiisuna ku noolaan doono haddaanu wadaniyad saas noqon wax hagaagaya ma jiraan dadka ha la wacyigeliyo degmada xaafadda wax walba ha la wacyigeliyo shirar ha loo qabto cu- culammada ha wacyigeliso dadka dadweynaha kaalintiisa ayay la-yihiin waa shaqaynaya hay-adaha amniga.
aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen korneel cabdirasaaq siciid xuseen oo hore uga mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya iyo jenaraal cabdinaasir maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij sicinkana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiir
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socotiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa toddobaadkan igu martiya doctor cabaas xaaji cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada guud doctor cabaas waxaa haatan uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee marwaas ee magaalada muqdisho doctor cabaas waxaa dhici karta in qof uu kaaga baahdo in dhiig aad ka cabirto qalabka lagu cabiro dhiiggana qaarkood waxay leeyihiin cirbad farta qofka loogu duro si dhiigu uga yimaado oo markaasi mashiinka loogu tiro si nambarku u soo baxo lagu ogaanayo heerka sokorta ee qofkaasi haddii cirbadaasi si qalada adiga ay kuu muddo sidaasi ma la suu gudbi karaya xanuunka macaanka maya hundred percentage maya genetica waa laska dhaxli karaa mid waxaa idin sheegay mid oo laska dhaxlaa jirta oo laakiin waa wax d n adiga ku xiran oo isir ahaan loo gudbinayo laakiin wax infection ahoo lakala qaadayo maaha sokorta magacayga waxaa la hooda cabdiraxmaan ismaaciil waxaan deganay magaalada hargeysa waxaan dhakhtarka oo salaamaya iyo howlwadeenada barnaamijka waxaan weydiin lahaa dhakhtarka xanuunka dhiikarka xilliga uurka Ha.
dhaca hooyada waa maxay sababta ugu badan yahay dumarka ugudka gabadhaas eh, horta waa salaamay salaateena salaantay waa ka qaaday su-aashaas horta cudurka oo ku xiran uurka oo aan qofkii markuu uusan qabin dhiig kar ama sonkor oo markuu uurka yeeshay kadib uurka isagoo lah ay kusoo baxaan cuduradaas waxaa loo yaqaanaa chestosi waxaa la waayo afka afka afka fidaanigaas iyo afkaas oo ma- luqada oo medicinekaas saas lagu dhahaa soomaalidana qofkaas markii uu heerka ugu xun uu gaaro eclampsia ah la dhahaa ama bareclampsia loo yaqaano lo- ereyadaas oo bacala technicalka ah laakiin soomaalida waxba kalamisaha ku dhacda ay dhahaan kalam inta waa xamaran ku arkay intaan joogay qoftaan kalamisaha hayso ay dhahaan mo wax gaaroo ilaa hadda eh, lama yaqaano sababta keentay oo toos ah sabab hadda dhiig raxan bere percentage sababta keentay dadka uurka leh inay dadka qaar markay uurka qaadaan oo cudurkaas ku dhaco dhiig karta aad u badan oo khatar ah horta naftoodana khatar rimaya hataa ilmahaas meesha badan ay soo dhacaan oo qofka xitaa wax ku dhacaya sida qalalka oo kale gelis dhiig uusan degi karin sokor ay ku dhacayso waxaa lala yaaba yahay cudurkaas qofka hadduu xitaa cunuga calooshiisa ku dhinto waa wax cunugaas uurka ku jira keliya ku xiran xitaa hadduu cunugii caloosha uu ku jiro laakiin isagoo meeshii oo raxibkii meeshii isagoo ku jiro hadduu ku dhinto qofkii wixii symptomskii ahaa dhan way ka baaba'aya waa iska caafimaadaya qofka daawo kale xitaa ugu baahna hadduu dhalo markuu dhalo kabacdi waa iska caafimaad qabaa sokor ma qabo dhiigkar ma qabo qofku waa iska soconaya haddana waxaa laga yaaba mar daba markuu qaado uur haddana wixii oo kale inay kusoo noqdaan ama inaysa kusoo laabunba marka en waxaa loo maleeyaa sida la leeyahay inta badan stresska inuu keeno waxaa jira marar qaar qofka uusan diyaar u ahayn inuu uur qaado ana markaan yuribta joogna dada waxaa jira uurka aan rabin ilmaha inay dhalaan oo uur aysan ku talagalin intay qaado ama problem dhaqaale ama problem shaqo ama stress kaloo nolosheeda uu hayo uurkaas cunuga aysan rabin laakiin markay uurka ay qaado waxaa leedahay stresskaas badan iyo diidmada ay diidayso iyo qalbiga ay qalbigeedaas waxaa loo malaya waa theoryyaal badan aa jira mid kamid a waay inay keento ma garanaysaa cudurkaas inuu ku dhaco laakiin allahu aclam weli lama oga magacada waxaan waayigu xasan meeshan jooga anigo hargeysa doctor maxaad kula talin lahayd danyarta cudurkan ku dhacay xagga cuntada inay doonaan dadka sokorta qaba waxyaabo badan inay iska ilaaliyaa cuntada cuntada maaragtay inteeda badan inteeda badan oo soomaalida ay jeceshahay oo dhan inta badan lama cuni karo annaga markaan halka joognay waxaa u qornay list dheer oo cuntooyin fara badan aniga nutrition kumaana takasusin laakiin meelihii kale aan ka nimid meel centera jiro qofka hadduu diabetes ku dhaco ama sokorta meeshaas ayaa loo wareejiya insha allah haddaan nool nahay soomaaliya waa ka samayn doonaa waa ku daba jirnaa in qofkaas talo laga siiyo sokortaas controolkeeda iyo cuntadeeda cuntada waa cuntada inta badan annaga hadda waxaan kula talinaa waxa maaragtay haruurka iyo macnaha soor iyo waxaas ama caanaha geela nin oo nutrition ku takhasusay soomaaliya ama haweenwii hadda ka hor caanaha geela inay insulinta ku badan yihiin oo sokortaba ay yarayso cuntooyinka kale lama dhihi karo kulligood lama cunaayo ama waxaa la rabaa inta garaamaa ka cunaysid in aada loo control rooti rootig oo kale wax kooban inaad ka cuntid mooska oo kale hal xab oo dhan inaad cun- wax yar inaad ka cuntid bayo aad yaraysatid waxyaabahan oo maaragtay fruitska inta badan ama ama maxaa lalahay verduurada waxa la yidhahdo eh, in aada loo cuno sida costiga oo kale iyo ma garanaysaa biyaha badan inaa biyo aad qofku biyo aad u cabo inuu socodka exerciseka uu badiyo hadduu cayilaa inuu isku caatayo isku dayo fit inuu aho qofkii ma garanaysaa controolka sokortiisana uu la socdo maxaa yeelay sokortaas hadday sii socoto qofka toban sano koo iyo toban sano aan la controlin sokortaas complication fara badan aa ka imaanaya oo aan dib loo soo celin karin qofkii waxa waaye xiridadii yaryaraa ee jirkiisa oo dhan Waa kasay.
ayaa meesha ku baaba'ay artisflores waxa la yaqaan marka em, waxa waa waa kula talinaya soomaalida maadaama aan barnaamijkan hadda aan ka fursadan ka faa'iidaysanayno inay sokorta aan la yaraysan iyo dhiigkarka iyo kolestaroolki waxaas oo dhan aad uu qofka ula socdo u controlo cuntooyinkiisa aad u controlo exercise uu sameeyo maaragtay noloshiisii inuu aad u bedelo noloshii ku noolaa hore markii cudurka lagu sheego completely inay isbedesho waay nolol cusub ayaa u bilaabanaysa dadka waxaan kula tarin lahaa soomaalia khudaarta aad ay u badan tahay waana rakiis soomaalida inay khudaartaas aad u barato eh, ma garanaysaa eh, ansalaatada degelka eh, koostiga waxaas aad ay u buuxaan wadankeena fruits fara badan ay yaallo sida canuuniga oo kale sida cambo oo kale oo aan la qiyaasi karin faiidada ay leeyihiin maxaa la dhihi jiray babayiga oo kale ay yaallo soomaalida hilibkan ay ku waalatay oo dhaqanka u ah inay bedelaan waayo hilib yaa la cunin lama dhahayo laakiin waxaa dhan waxay ku xirin quantityga cunaysa bay ku xirin waxa in la xaddhaaq loo cuno maaha laafinta la fiqasho ama gala waxaasoo badan soomaalida ama bari idaha aan cunayo kuleyin idahay aad u qashaan waxyaabahaasoo dhan wax faa'iida le ma laha wax isku cuntada isku cabirina la raba cuntada waxaa la rabaa hilibkana inuu iska maqnaanin laakiin quantityga oo la cunayo inuu aad u yaryaasi tobaankii saddex mar oo kale qofka hadduu hilib cuno oo waqti wax yarna uu cuno waa ku waa enes inta kale habeenkii digir iyo waxaasi dadka inay iska cunaan biyo badan dadka ma cabaan biyo badan inay cabaan maxaa la dhihi jiray eh, wax activity ma laha maadaama wadanka dagaal uu ka socday dadka cabshi eh in la socdo bay riski tahay qofka gurigu isku farina ama xaafadu ku weya ma dhaqaaqayo qofkii socod la-aan dadka odhan depression iyo cuduradaas kale oo dhiigkarka iyo sokorta iyo waxyaabahan waxa la activity la-aan ay tahay inay keentaa laga yaabo wax baaray ma laha laakiin waa u badan tahay dadkan waa iska fafadhiyaan xaafadu way fadhiyaan riski badanaa jiray qofku inuu socdo oo maaragtay dhibaato badan inay ku dhaca meeshii ku xirnaa marka waxaa loo baahan yahay hadda ji- soomaaliya inta xamaran kulay ku noolahay jim iyo waxyaaba badanaa la furay meesha oo dadka exercise u samayn karaan waxaa kula talin lahaa soomaalida arrintaas aad in loo dhiiri inay meelahaas tagaan exercise ay sameeyaan oo mar hilibkooda ay ridaan cuntada aysan badin wax kooban ay cunaan biyo badan inay cabaan qofka waxaa ilaa laba litir laba litir ilaa saddex litir inuu cabo waa maalin maalin biyo ma cabaan
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa martiigu ahaa dhaktar cabaas xaaji cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud wuxuuna ka howlgalaa haatan doctor cabaas xarunta caafimaadka ee marwaas ee magaalada muqdisho
barnaamijka dhakhtarka weydiiya iyo ibraahim xasan daanduray haddii aan intaasi ku dhaafno aan bal jaleecno kaalimaha heesaha dabacsan aan idinku talagalnay galabta oo khamiisa indhaha kuwa heshada oo ay ku luuqaynaysa fanaanada aamino faarax waban kusoo dhowaada
dhaxaatiyo irkiya wadnahayo isgaadhsiinta dhiigiyo untira habeerku ololiga baxayo untira habeerku ololiga baxayo Amado dhaxaadkiyo irkiya wadnahayo isgaadhsiinta dhiigiyo ontira habeerku ololiga baxayo ontira habeerku ololiga baxayo naftayda agtaadiyo araggaada jecelo indhaha indhaha indhaha ku weheshada weheshada naftayda agtaadiyo araggaada jecelo indhaha indhaha indhaha ku weheshada weheshada
codkaasi dabacsan ee fanaanada aamina faarax ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii galabnimo intaan dhow toddobada fiidnimo wakhtiga bariga afrika kulmi doono waa caashacuud iyo saare ciid loo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan
Yeah. wadana fuliyaa ku eexaysanaayo idilwa yaxaygiyo adhaxdhaa iyo laabtiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.